waxaan jeclahay bulshada soomaaliyeed goob kastoo joog waa ugu mahad celinayaa gacanta ay siiyaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee dhammaan waxaan aad aragteen waxaa nugu soo wargeliyey bulsho soomaaliyeed oo wanaagga jecel ee deggan gobolka banaadir ciidankana gacan ku siiyey in guushaan la gaaro insha allaah waxaan jecelnahay maalmo dhow wejiga labaad ee howlgalka haddii la soo gebagabay in la waayo magaalada muqdisho shaksi wax ku dhaco ama wax ku dhaawaca waxaana jecelnahay saxaafadda iyo guud ahaan bulshadaba inay la shaqeeyaan laamaha amniga gacanna ku siiyaan in la guto